بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل لعمرك ما بالأرض dhulka kuma sugna buu yidhi diiqun ciriiri cala mri'in qof uu ciriiri ku noqdo qofkaas qofkaasoo saraa socday raaqiban xaal uu yahay mid wax damcayo jecel ow raahiban ama baqaya wa huwa yacqilu xaal uu yahay mid wax garanayo wax fahmaya wuxuu ka hadlayay abyaaddii ama waxaan ku guda jirnay abyaaddii uga hadlayay inuu qownkiisa ka dhex baxo oo u wareegaya baadiyaha ama kaynta iyo dhulka bahaa-imta ku nool yihiin ama ay ku nool yihiin duur joogta wuxuu leeyahay marka lacamruka maa bilardi diiqun calaa mri'in lacamruka macnaheeda markii la fiiriyo xalif ayay noqonaysaa oo macnaheedu waxa waye axlifu bibaqaa'ika baaqi noqoshadaada ayaan ku dhaartay w axlifu waxaan ku dhaaranayaa bibaqaa'ika baaqi noqoshadaada ka qowlihi caza wajal lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun ay axlifuu bibaqaa'ika yaa muxamed muxamedo waxaan ku dhaartay baaqi noqoshadaada wa ka qowli shaacir lacamruka maa adri wa inii la awjalu calaa ayina tacdu lmaniyatu awalu lacamruka maa adri ma garanayo buui wa inii aniguna la awjalu waxaan ahay mid baqaya oo ka baqaya calaa ayina midkeennebay tacdulmaniyatu awalu marka ugu horeysa geeridu ay ku imaaneysaa labadeenna midka ugu horeysa ee geeridu soo abbaaraysa ma garanaya buui shaahidku waa lacamruk wa ka qowli ashaacir lacamruka ma linsaanu ilaa bidiinihi lacamruka ma linsaanu ilaa bidiinihi falaa tatruki الtaqwى itikaala calى الnasb falaa tatruki الtaqwى itikaala calى الnasb laqad rafaca اlإslaamu salmaana faarisin laqad rafaca alislaamu salmaana faarisin waqad wadaca shirku shaqiya abaalahbi wuxuu yihi lacamruka mal insaanu insaanku ma ahaanin ilaa bidiinihi ilaa diinkiisa mooyaane insaanku wuxuu insaan ku yahay waa diinkiisa falaa tatruki taqwaa taqwada ha ka tegin itikaanan cala nasab adigoo markaa tala saaranaya nasabka iyo dadka aad ka soo jeedo ama nasab shariifood ka soo jeedo adoo tala saaranaya taqwada ha ka tegin qofku wuxuu wax ku yahay waa diinkiisa markaasuu yidhi laqad rafaca alislaamu salmaana faarisin islaamku wuxuu kor yeelay salmaankii reer faaris waqad wadaca ashirku shirkiguna wuxuu hoos u dhigay ashaqiya abaalahbi kii guuldarraystay abulahab ahaa shirkigaa hoos u dhigay markii xagga nasabka la fiiriyo salmaan waa nin cajamiya oo faarisiya abulahbina wuxuu ka soo jeedaa waa min alcarab bal waa min ashraf alcarab oo qurayshu ka soo jeedaa kanna islaamnimadii ayaa rafcisay kanna shirkigii iyo gaalnimadii ayaa hoos u dhigtay marka wuxuu leeyahay qofku wuxuu wax ku yahay oo sharaf iyo karaamo ku leeyahay waa diinkiisa shaahidku waxaa weeye lacamruk kelimaddan ama lafdigan lacamruk ama lacamri qasam iyo dhaar loo ictibaarin maayo khaasatan marka ay ka soo fulaysa min insaanin ilaa aakhar oo qof kale uu ula jeedo insaan markay ka imaanto oo qof markaa bashara uu ula jeedo dhaar lagama wado sida qaalibka ah hadda ashcaarta hadda aan sheegaynay dhammaan lacamruka mal insaanu ilaa bidiinihi lacamruka maa adri hadalka carabta waa ku badan tahay kelimadda lacamruka inay isticmaalaan qasab ulama jeedaane waxay ula jeedaan adtowkiid inay wax ku adkeeyaan almaqsuud min hadihi lafda waa atowkiid towkiid اlkalaam hadalkay ku xoojinayaan asheekh xamaad alansaari raximah اllah masaladan risaalow ka qoray oo u bixiyey alqowl اlmubiin fi ana lacamri laysat nasan fi اlyamiin alqowl اlmubiin fi ana lacamri laysat nasan fi اlyamiin risaaladaasi sida dicmaankeeda ka muuqata wuxuu uga hadlayaa lacamri inaysan nas ku ahayn dhaar dhaar kuma cadda ahlulcilmiga qaar ka midana kelimaddan waa isticmaaleen sida carabta u isticmaali jireen culamada isticmaasha waxaa ka mid a ibnulqayim raximah ullah fii zaadi lmicaad wuxuu leeyahy walacamri maa bishaaratu muusa biciisa ilaa ka bishaarati ciisa bimuxamed walacamri maa bishaaratu muusa biciisa ilaa ka bishaarati ciisa bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam wuxuu isticmaalay kelimadda ah walaa camri xalif iyo dhaar miya ula jeedaa dhaar ulama jeedo marka kelimaddan asalka carabtu waxay u isticmaalaan xalif iyo dhaarma waa dhici kartaa jaahiliyada in qaarkood dhaar u isticmaalaan waa suuragal maxaa yeeley shirkigu hadda waxyaabahay ku sugnaayeen bay ka mid ahayd laakiin dhaqanada carabta markii la fiiriyo kelimaddaani dhaar ulama jeedaan asalka waxay ka wadaan uun hadalkaa lagu xoojiyaa oo lagu adkeeyaa waa kelimatun jarat calaa lisaani alcarab sida habaarada qaar markii la fasiro habaar ah haddana laleeyahay habaar ulama jeedaan carabtu sakiiladka umuka iyo wixii la mid ah iyo caqra xalqa kelimaadkaasi markii la macnaynayo habaar waayo laakiin markii laga hadlo dhaqanada carabta iyo isticmaalaadkooda habaar ulama jeedaan canaan unbay ka wadaan waa kelimatun jarat calaa lisaani alcarab tanna waa sidiio kale laakiin qofka hadduu xalif iyo dhaar ula jeedo wuxuu noqonayaa ama waxay noqonaysaa arrinka alxalif bigayr اllahi caza wajal waa shirki man xalafa bigayr اllahi caza wajal faqad ashrak calaa kullin kelimaddaa waa sidaas culimmaduna waa isticmaalaan salafan wakhalafan waa la isticmaalaa mana loola jeeda dhaar ee ta'kiidaa laga wadaa lacamruka maa bilardi diiqun calaa mri'in buu dhulka kuma sugna ciriiri calaa mri'in qof uu ciriiri ku noqonayo macnaha wuxuu leey ilaahay dhulkii waa waasic dhulkuna ciriiri ma ahan qofku hadduu meel inta ka taga meel kala aadana meel ciriiri ku noqonaysa ma jirto naftiisa wuxuu ku qancinayaa in qoomkiisa uu ka dhex baxo wax dhiba uusan kala kulmayn ayagana wuxuu u sheegaa inuu ka kaaftoomi karo uu ka maarmi karo saraa raagiban saraa yasrii masdarkeedu suran buu noqonayaa saraa yasrii suran idaa saara leylan kelimaddan waxaa loo isticmaalaa idaa saara leylan waa qofka markuu dheelmanayo culimmada qaara waxay yidhaahdeen saraa waa idaa saara leylan wa asraa idaa saara nahaaran qaaraa sidaa u kala qaadeen asraa iyo saraa qaarna waxay yidhahdeen waa isku macno asraa waa dheelmaday iyo saraa waa dheelmaday waxay yidhahdeen waa bimacnan waaxid qola waxay yidhahdeen maye saraa waa dheelmadkii habeenkii ah asraana waxay yidhaahdeen waa socodkii maalinka qofka uu soconayo qolada sidaa u kala qaada laakiin warkooda waxaa burinaya qowlu llaahi caza wajalla subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam asraa waa dheelmiyey wa ee la dhihi maayo maalin uu kaxeeya bal aayaddaaba leylan ku jirtaa waxay yidhaahdaan carabta ama ay ku sheegeen fii kutubi adab waxay yidhahdeen tafaakharat iljanuubu washamaal waxaa isku faanay bay yidhaahdeen aljanuubu waashamaal aljanuub bifatxi ljiim waa waashamaalna waa bifatxi shiin shiinka waa la kordhigayaa macnaha riixa aljunuu riixa aljanuub iyo riixu shamaal ayaa isku faaneen faqaalat iljanuubu januubtii baa waxay tidhi inna lii calayki fadlaa aniga fadli baan ku dheerahay bay tiri januubtii baa waxay tihi anaa fadli ku dheer fa qaalat ishamaalu shamaalkii waxay tidhi bima fadligaasi muxuu yahay fadligaas ay dheer tahay waa maxay qaalat waxay tidhi aljanuub ana asrii wa anti laa tasriina bay tii ana asrii anigu waan dheelmadaa waa dabeel habeenkii dhacda wa anti adiguna laa tasriina ma dheelmatid bay tiri anaa kaa fiicanoo anigu dheelmadkaan aqaanaa laakiin adigu dheelmad ma taqaanid aljanuubaa dhahaysa fa qaalat ishamaalu dabeeshii ayada maalin socod alshamaal waa dabeel maalinkii dhacda waxay tidhi alxuratu laa tasrii midda xorta ah ma dheelmata bay tiri wax dheelmada ah waa waxaan xor ahayn oo addoommo ah xero ma dheelmata bay tiri faqaalabatha waa ka qaalib noqotay bay ti- ayay yidhahdeen marka shamaalkii adkaatay oo xujadii ku adkaatay markay tidhi xortu ma dheelmato oo dheelmadu ma baxdo shaahidka waxaa waaye saraa waxaa loo isticmaalaa waa dheelmadka saraa raagiban aw raahiban alragba huwa almaxaba waa jacayl huwa almaxabatu lima fiihi linnafsi manfacatun waa inuu qofku jeclaado limaa fiihi linnafsi wixii naftu ay ugu sugan tahay manfacatun manfaco naftiisa waxay manfaca ugu sugan tahay qofka inuu jeclaystaa raqba la yidhaahdaa saraa raagiban aw raahiban arrahbana waa cabsida oo qofku ka baqaayo in maaragtay naftiisa duri iyo dhibaato waxaasi ka soo gaarto saraa raagiban aw raahiban wahuwa yacqilu aw raahiban marka wuxuu ula jeedaa qof dheelmada asigoo damac iyo ujeeddo leh isla markaasna taxadar qaba oo iska ilaalinaya wixii dhib u keenaya caqlina leh qofkaasi dhulka ciriiri kuma noqda buy wahuwa yacqilu jumladaasi waa jumla xaaliya xaaluu caqli iyo garasho leeyahay alcaqlu fii luqati alcarab asmaa uu leeyahay badan magacyo badan uu leeyahay magacyada caqliga waxaa ka mid ah caqli waa la yidhaahdaa alxijana waa la yidhahdaa asxaabu alxija ay asxaabu alcuquul wa alirbuna waa la yidhaahdaa caqliga alqalbu qalbiga laftirkiisa caqli waa alxasaa alxasaatuna waa la yihahdaa bisaada alxasaatu alxijruna waa la yihahdaa ka qowlihi tacaala hal fii dalika qasamun lidii xijr ay lidii caqlin waa hal fii dalika qasamun lidii xijr alxijr waa alcaql alkays wanuhaa intaba waa lagu magacaabaa magacyo badan oo caqligu leeyahay beytkan macnihiisuna waxaa waaye laysat اlardu dayiqatan calaa man saraa raagiban aw raahiban arladu ma ahanin mid ciriiri ku ah calaa man saraa raagiban aw raahiban qofkii socdo xaaluu yahay mid wax jeclaysanaya oo naf- u ra- ma- nafci u raadinaya naftiisa aw raahiban ama baqaya wahuwa yaclamu wayafhamu alashyaa xaaluu yahay mid garanaya ashyaa'dana fahmaaya qofkaasi haba yaraatee arladu ciriiri kuma ahan ilaahay dhulkiisa waa waasic walii duunakum ahluuna siidun calam- camallasun wa arqadu zuhluulun wa carfaa'u jay-alu walii aniga waxaa ii sugnaada buu yidhi duunakum adinka sokodiina ahluuna ehel baan leeyahay aniga siidun yey baan leeyahay sidu addi'b waa yeydii camallasun alcamallas waa asariic waa midka yacnii yey aada u deg deg badan ayaa aniga ehelkeyga ah wey wa arqatu iyo shabeel zuhluulun oo tin aan lahayn jirkiisa wa carfaa'u iyo waraabe jay-alu dhawaaqaaya kuwaasaa ehel ii ah buu yidhi adinka ehel iima tihiin waa idinka bedashay buu leeyahay qaraabanimadiiyo kuwaasaa hadda kadib ehelkeyga iyo qaraabadayda ah macnaa duurjoogtan ka mid noqonaa buu leeyahay walii duunakum ahluuna siidun camallasun asiid bifatxi s- eh, bikasri siin oo ya-dana la reebayo waa addi'bu asayid iyo asiid waa kala duwan yihiin marka shiicada yamanta kelimadda waxay isticmaalaan siid yacni sayidkiisa markuu rabo inuu sheego wuxuu leeyahay siidii fulan ayaga ilan siid sayidkaasi yaqaanaan isku adoonsadaan kuba sheegta ahlubeyt inay yihiin ayay inta badan ka dambeeyaan ayagu kuwooda qabaa'ilka waxaa u taliya kuwooda ahlubeytka sheegta marka sayid dhehi maayo wuxuu leeyahay siidii fulan marka nin een, culummada ka mid ah wuxuu dhihi jiray waa runtooda waa siidkiisa waa waa waa yeydiisuu dhihi jiray markuu radinayo wuxuu leeyahy waa siidkii oo waa yeydi ilan siid luqada carabiga di'bi baa la yidhaha sayid ma aha asayid siinku waa kordhigan yahay ya-duna way shidantaa way hoos dhiganta waa gooni waa qofka hogaamiyaha ah waa midka maaragtay lagu daydo oo qudwada ummadda u ah laakiin asiid waa adi'bu adi'bu magacyo badan uu leeyahay magacyadiisa waxaa ka mid a talsaa talsaa ta yacni talsaau baa la yidhaahdaa aweysna waa la yidhaahdaa iyo uweys dibiga waa lagu magacaabaa sarxaanna waa la yidhaahdaa magacyadiisa ka mid taha kunyooyin buu leeyahay kunyadiisa waxaa ka mid a abu kaasir abulkatlas abulkatlas qoyn abu jacd iyo abu jucaada kunyada yeyda waa kunyooyinkiisa waxay culimmadu ku sheegeen ilaa shan inay gaarayaan magacyadiisana fii luqati اlcarab waa soddon iyo toddoba magac waa magacyada guud ee yeydu ay leedahay fi luqa fi luqa alcarabiya waa soddon iyo toddoba magac alcamalasna waa asariic sidaan sheegna waa asariic almamar fi suhuula si deg dega oo sahla ayuu meesha ku jaraya oo ku maraya oo aada u orod badan bahalkan addi'b markay culammadu ka hadlaayaan dabeicadiisa ama dabeicadihiisa waxay yidhahdaan waa misha waa min ashaddi alxayawaanaati makran wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka kuwa ugu daran xagga makrigu ka mid yahay waa dhagar badan yahay macnaha walidaalika maahmaahda carabta waxaa ka mid a qofka markay makri fara badan ay ku sheegayaan waxay leeyihiin huwa amkaru min di'bin qofkaani waa ka makri badan yahay min di'bin yey waa ka makri badan yahay ilan ayadaa makriga aada loogu sheegaa makrigaas inay ku sheegaanna waxaa sabab u ah waxay yidhahdeen idaa naama gamada caynayhi yeygu hadduu seexdo gamada caynahu dhe gamada caynahu alwaaxida hal iluu laabaya markuu hurdaayo ama u seexanayo hal iluu isku xiraya wa fataxa alukhraa isha kalena waa furaya yanduru biha asoo wax ku fiirinayo waardiyu ku jiraa ilna waa isku ilaalinayaa ilna waa ku hurdaaya qofkii marka damca inuu gaado wuxuu u malaynayaa inuu hurdaayo mana hurdaayo waa arkaya oo hal iloo waardiye iskaga haya marka makrigiisaa badan shaacirka ama yacni gabayga shaacirka ama beytkii shaacirka uu lahaa yanaamu ixdaa muqlatayhi wayataqi biukhra alaacaadi fahuwa yaqdaanu jahaajicu wuxuu ula jeedaa yeydu ka wada wuxuu ku hurdayaa labadiisa indhood mid ka mid ah wayataqii biukhra alacaadi midda kalena wuxuu iskaga ilaalinayaa cadowga yanaamu biixdaa muqlatayhi labadiisa indhood mid ka mid uu ku hurdayaa wayataqii biukhra alacaadi midda kalena cadowgu iskaga dhowraya fa huwa asigu yaqdaanu waa mid soo jeeda haajicun haddana jiifa waa soo jeedaa waana jiifa waa ardiyu iska haya marka yeydu waxay yihahdaan waa makri badan taha kaasi marka waa asiid walii duunakum ahluuna siidun camalasun camalasta siidkuu sifo u yahay wa arqatu alarqat waa annamir annamir waa shabeelka arqat magacyadiisu ka mid yahay waxaa kaloo magacyadiisa ka mid ah assabanda assabanda iyo wasabanta sabanda iyo sabanta labadaba magacyadiisay ka mid yihiin assabanda wasabanta yacni ta iyo daali kale yihiin keliya ta iyo daalun bay kale yihiin magacyo badan ayuu leeyahay magacyadiisa kubaasaa ka mid ah waxay yidhahdeen culimmadu bahalkaani dabeecado badanna waa leeyahay shabeelku magacyo dabe dabeecado badan uu leeyahay oo cajaa'ib leh dabeecadiisa waxaa ka mid ah saddexdii maalin hal maruu dhargayaa hal maalin oo wax cunaya halkaas maalin oo wax cuno saddex maalin waa waa ku joogayaa saddexdaas maalin uu ku joogayana hurduu ku jaraya waa hurdo badan yahay yashbacu lihalaaثati ayaamin wa yaqطacuhaa biالnowm saddex maalin ayuu u dhargayaa maalmahaasna wuxuu ku jarayaa hurdo uma yakruju fi اlyowmi الraabic maalinka afaraaduu soo baxaya marka saddexdii markay dhammaato maalinka afaraaduu soo baxaya dabeecadihiisa waxaa ka mid ah mataa lam yasid lam ya'kul hadduusan asiga wax ugaarsan ma cuno wuxuusan ugaarsan laa ya'kulu min saydi gayrihi saas yidhahda culamada ka hadasha xayaatu lxayawaanaadka yacnii hayrkii wuxuu soo ugaarsaday ma cunaayo wuxuu asiga cunaayo waa inay yihiin wuxuu asiga soo ugaarsaday ma ogolo wax me dadka wax kale soo ugaarsadeen ama bahallo kale ay ugaarsadeen inuu wax ka cuno ma ogola waxaa kaloo dabeecadihiisa ka mid ah annahu yunazihu nafsahu can akli اljiyaf yunazihu nafsahu can akli اljiyaf naftiisa wuxuu ka nasahayaa baktiga inuu cuno wax baktihoo dhintana ma cuno ma ogola inuu cuno walow maata juucan hadduu doonaba gaajo ha u dhinto waa ka dhimanayaa intuu bakti cuni lahaa afka saari maayo waxaa dabeecadihiisa ka mid ah annahu laa yaأkulu min luxuumi الnaas ilaa litadaawi insaanka hilibkiisa ma cuno ilaa inuu isku daaweynayo maahane cudur haayu iskaga daaweeyaa hilibka insaanka maruu xanuunsan yahay ayuu insaanka cunaa wuxuuna iskaga daaweeyaa xanuun haaya ayuu hilibka insaanka iskaga daaweynaya laakiin sida kale insaan kuma leexdo yacni ma cunayo ilaa litadaawi min daa-in yusiibu cudur asiiba inuu iskaga daaweynaayo mooyaane waxay ihahdeen si kale u cuni maayo waxyaabaha cajaa'ibka laga sheegay waxaa ka mid a shabeelka waxaa la yidhi waxaa la arkay asigoo habeen xero ugu soo dhacay ari derbiguu ka soo booday oodii neefuu ka qabtay markii arigii markuu neefkii qabsada waxay yidhahdeen waa tuuray neefkii bannaanku u tuurtay waa ka daba booday neefkii uu tuuray intuusan dhulka gaarin ayuu dhulkii inta uga hormaray oo hawada ka soo qabsaday asaa soo tuuro bannaanka u tuuray aaduu u bootin dheeriya bay yidhahdeen bootintiisuna waa deg deg neefki intuu cirka kusii jiray ayuu wuxuu uga hormaray meeshuu kusoo dhici lahaa markaasuu hawada ka qabsadee hawadiibuu ku cunay waxyaabaha aa cajaa'ibka leh la sheegayo laga sheega waxaa ka mid a bahalkaasi markuu qofka cuno ama uu dhaawaco markiiba qofka waxaa soo raadsaday bay yidhahdeen doolli qofkii shabeel dhaawaco doolli waa laga ilaaliyaa waxay yidhahdeen doolligu hadduu waana raadsanaya meeshuu qofku joogo ku doonanaa doolligu ma aqa ma urinayaa calaa kulli waxay dhaha waa raadinayaa carabtu marka waxay samey jireen qofka shabeel hadduu dhaawaco waa la waardiyey jiray waxaa laga ilaalinayaa waaye dooliyaa laga ilaalinaa waxay yidhahdeen dooligu hadduu taabto ayadoo shabeel hore u cunay hore u ka dhimanaa qofku taabasho kale ma ahe wuu ku kaadinaa dooligu markuu yimaado qofku ku kaadinaa qofkii shabeelka dhaawacay hadduu dooli ku kaadiyana waxay yidhahdeen horew ka dhintaa ma baaqi noqdo qofkaas qisaa dhacdo waxay yidhahdeen qofkaa inta dooli dhaawacay inta shabeel dhaawacay ayuu doon raacay kutubta adabkay ku sheegaan markay doontu badda dhex marayso qofkaan aamin uu yahay ilan doon laga doonta dhexdeeda dooli laga filan maayo berrigiina waa laga soo tegay ninkaana baduu dhex jeexayaa iskama ilaalinayn marka iskamuusan ilaalinayn dooligii waa qadar ilaahay waxaa dhacday bay yidhahda dafaa wuxuu soo qabsaday ama dhulka uu ka soo qaaday dooli dafihiio dooligii sita ayaa doontii soo dul maray markaasuu ka fakaday dooligii waa wuxuu ka fakaday dafihii wuxuu ku dhex dhacay doontii ninkii marka muusan filanayn waa isdhigtay dooligii inta yimid uu ninkii ku kaadishay fa maata waxay yidhaha ninkii hore u ka dhintay ninkii doonta saarnaa ee shabeelka u dhaawacay dooligiiya badda ugu dhex yimid waa ajal bay yidhahdeen hadda waa cajaa'ibtay ka mid tahay calaa kulli xaal waxyaabahaasi ka sheegaan shabeelka inuu sifaadkiisa uu yahay alarqad marka waa annamir waa shabeelka alcarfaa waa addabuc addabuc waa waraabaha waay sumiyat bidalika likahrati shacriha dabc waxaa loogu magacaabay timahaysoo timaheedoo fara badan awgeed dabca asiga waxay yidhahdeen sanadna waa dakar sanadna waa unhaa dabeecadihiisay ka mid tahay marna labuu noqdaa marna dhidiguu noqdaa wuxuuna ku itixaaman yahay ama uu aada u jecel yahay binabshi lqubuur inuu qubuurta fago arrintaasina waxaa sabab ah bay yihahdeen culimmadu lishahwatiha fii luxuumi اnnaas sida uu u jeceshahay oo aada iyo aad u rabo hilibka maaragtay insaanka ayuu aada u jecel yahay xataa qofkii dhinta marka qabrigu ka soo faganaya addabuc waxay yidhaahdeen culimmadu markay ka warramayaan dabcu faasiqad waayo bay yidhahdeen xayawaanaadka duurjoogta kuwa ugu liitowna ka mid yahay caadaadkiisa waxaa ka mid ah ou sheegay ninka la yidhaahdo saaxibu nihaayati اlcarab fii funuuni اladab annuweyri wuxuu macruuf ku yahay shihaabudiin annuweyri ninka kitaabka iskale wuxuu yidhi min caadaatiha caadaadka dabca waxaa ka mid a idaa kaana alqatiilu bilcaraa midka la dilay hadduu dhul bannaan joogo hadduu meydkiisu dhul bannaan yaallo wa warima wantafaka dakaru ouna bararo dakarkiisuna uu bararo ta'tiihi way u imaanaysaa buuri midda unsada ee dabca wa taqdii xaajataha minhu xaajadeedayna ka gudanaysaa buuri asoo dhinta uma ta'kuluhu kadibna way cunaysaa hilibkiisana way cunaysaa wa mataa ra'at insaanan naa'iman hadday aragto buu yidhi insaan hurdaaya dabeecadeeday ka mid tahay qof hurdaaya hadday aragto xafara taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisa ayay qodaysaa qofka hurdaaya markay aragto asiga taaban maysee madaxa meesha uu u yaallo hoosay ka qodaysaa madaxiisa hoostiisay god ka dhigaysaa fa idaa maala ra'su markuu madaxiisa iisho haddii madaxa hoostiisa god laga dhigo qofka madaxa ugu dhacaaya soo maaha hadduu madaxa iisho wa dahara xalquhu dhuuntiisuna ay muuqato dabaxathu biasnaanihaa ilkaheeday ku gowracaysaa qofkii markay dhuunta soo baxdo ayay dhiinta waxay ugu gowracaysaa ilkaheedii marka waxay ay godka ugu qodayso waa inay dhuunta soo muuqatay rabtaa wa shariba damahu dhiiggiisana way cabaysaa marka ilkaheeda dhuunta uga qasho ayay dhiigga ka dhuuqaysaa wa hiya faasiqatun buu yidhi waana faasiqad buu yidhi dabucu laa yamuru bihaa xayawaanu min nawcihaa xayawaan ayada ku nooca sooma maro ilaa tacaradad lahu ilaa waa u banbaxaysaa xataa yacluuha ilaa uu ka saro maro mid walba usoo baxo oo meesha maraayo ayada ku nooca way u banbaxaysaa markaasuu ka sara maraya waalcarabu tadribu almathalu biha fi lfasaad carabtu waxay tusaale ugu soo qaadataa buu yihi xagga fasaadka fasaadka xaggiisa tusaale u yahay carabta dibu oo waxaa la leeyahay qofku ashadda ashadda fasaadan min a min addabuc baa la leeyahay qofkan wuxuu ka fasaad badan yahay waraabi waa ka fasaad badan yahay bahal mufsidada waa gaar ahaan xoolahay aada u fasaadisaa waxyaabaha caadaadkeeda waxaa ka mid ah ayada iyo yeydu hadday kulmaan ooy xoolaha ku kulmaan xoolahaasi waa nabad galaan yey iyo waraabuhu hadday xoolaha ku kulmaan xoolahaasi waa nabadgelayaan yeydina cuni mayso waraabuhuna cuni maayo maxaa yeeley midba midka kaleo u diidaayaa walidaalika ducadii carabta waxaa ka mid ahayd allaahuma dabucan wa di'ban markay ariga u ducaynayaan waxay dhihi jireen allaahuma dabucan wa di'ban ilaahow waxaad u kulmisaa waraabe eeyey allow u kulmi isaysa labadaba midma u cuni waa duco waa labadood hadday kulmaan waa is cunaqabateynaya mid wax calfanaya lama arko midba midka kale u diidaya addabuc magacyadiisa waxaa ka mid a jay-al baa ka mid ah jay-alka asalka dhawaaqay ahayd laakiin haddana waa min asmaa'ihi ilan dhawaaqaasaa loogu magac daray wa ummu caamir ummu caamirna waa la yidhaahdaa waa kunyadeeda waalcarjaa waalkhaamica khaamicana waa la alkhaamica bilkhaa qaarna waxay ku dareen aljaamicana waa la yidhahdaa ba yidhahda magacyadaasoo dhan dabuca iska leh wuxuu leeyahay marka shaacirka ashanfara walii duunakum ahluuna siidun camallasun wa arqatu zuhluulun wa carfaa'u jay-alu inta wuxuu ula jeedaa ayagaa eheli ah walii duunakum aniga waxaan leeyahay buu yidhi duunakum adinka kayrkiin ayaa ahluuna ehel i ah dadaan adinka ahayn ayaa ehel iyo ah buu yidhi aniga siidun ahluuna ka bedelaysaa ahlu siidun waxaa laga bedelayaa ahluun waxaa aniga ii sugnaada siidun yey ayaa ii sugnaatay camallasun orod badan yacni ayadaa ehel i ah wa arqatu iyo shabeel zuhluulun azuhluul waa alamlas yacni timo ma lahan jirhkiisa ayaa nadiif ah wa carfaa-u iyo waraabe jay-alu dhawaaqaya ama jay-al waa isla waraabihii way magac ka mida magacyadiisa waa intaasaan aniga ii sugnaatay buu yidhi leeyahay ayagaa ehel iyo qaraabo ii ah ayagaana ku dhex noolaanaya adinkana waa idinka dhex baxayo waa idinka tegay humul ahlu ayagii buu sii ammaanayaa saddexdii lasoo sheegay wixii ku nooc ahaa hum ayaga ayaa ahlu humul ahlu ayagaa ehelkii ah buu laa mustawdacu siri daa'icun laa mustawdacu siri sirta midkiisa la kaydsado ama lagu xafido ayaga agtooda daa'icun ma ahaanin mid faafaya ladayhim agtooda walaljaani mana ahaanin midka xadgudbay bimaa jara ay biladii jara midkii uu dembiga ou galo awgii ma ahaanin yukhdalu mid lagu dullaynayo laba sifou ku ammaanay duurjoogtan wuxuu leey horta ehelka dhabtaa waa ayaga maxaa yeelay sirta ayaga dhexdooda aan ku xafiddo ma faafto cid sir iga faafinaysa dhexdooda lama arko qofka ayaga la nool ee xadgudbee dad kale ku xadgudbana lama dulleeyo ayagaa difaaca wuu yidhaah marka dhankaas waa idinkaga fiican yihiin sirna igama faafiyaan dhib aan geystayna la ima soo doonan karo ayagan ku dhex jiraa wuxuu ula jeedaa maadaama uu duurjoog la nool yahay marka uu wax soo dilo howdkuu soo galayaa howdkana yaa jooga ayagaa joogoo ku nool marka wuxuu leeyahay waa qofkii dulmi soo galana lama duleeyo oo cadowgooda ama cadowgiisa ugama daba yimaado meesha sirtana waa ku xafidnaanaysaa almustawdac waa almustaxfad waa wixii la xifdisto we almustawdac waa almustaxfad asalka waxaa loo isticmaalaa fi lacyaan laakiin hadda sheikha wuxuu u isticmaalay ninka la yidhaha shanfara wuxuu u isticmaalay macnaba u isticmaalay shanfara macnaba u isticmaalay macnahaas waa sir sirtu cayn miya mase macno waay sir waa macna waa u isticmaal lakiin asalka acyaanta loo isticmaalaa almustawdac waa almustaxfad nin shaacira wuxuu yidhahda asagoo cilmiga ka hadlaya istawdaca alcilma qirtaasan fadayacahu fa bi'sa mustawdacu lcilmi alqaraatiisu istawdaca alcilma qirtaasan fadayacahu istawdaca bimacnaa waa istaxfada siinka iyo ta'da maxay tusinayaan dalab ayay tusinayaan istawdaca alcilma ay istaxfada alcilma wuxuu dalbay cilmiga inuu ku xafido qirtaasan warqado warqad inuu ku xafido fa dayacahu qirtaaskiibaa dayacay cilmigii ila warqaddii alumaysae fa bi'sa mustawdacu lcilmi cilmi meel lagu xafido waxaa u baas lahaaday buu yidhi alqaraatiisu awraaqda ayadaa u baasla buu yidhi meel cilmi lagu kaydsado oo lagu xaraysto kelimadda hadda shaahidku waxaa waa istawdaca iyo fa bi'sa mustawdacu lcilmi mustawdac waa mustaxfad asiru laa mustawdacu siri asiru waaxidu lasraar wa waa maa yudanu biidhaarih waxay culamadu ku tacriifiyeen sirta maa yudanu biidhaarih waa wixii lala bakiilo muujintooda wuxuu qofku la bakiilayo uusan rabin inay muuqdaan wa maa yudanu waa bidaad maa yudanu danni ma aha maa yudanu waa daad wixii lala bakiilo oo la diido biidhaarihi muujintiisa wa wamaa huwa calى اlgaybi bidaniin marka sirta sida waxaa la yihahdaa waa wixii lala bakiilaha in la muujiyo qofka markaa uu rabin warkiisa inuu faafo wuu la bakiilayaa in inuu sheego wuxuuna rabaa wixiisu inay noqdaan wax sira oo aan la ogaanin inay noqdaanuu rabaa wuxuuna diidayaa inay keyrkiis gaaraan qof walbana dabcan sir waa leeyahay asraartu waa laga maarmaan inuu qofku asraar leeyahay shayga markii uu faafo oo uusan kuu qarsoonayn carabtu waxay yidhaahdaan maa yowmu xaliimata bisirin maalinkii xaliimo sir ma ahan bay yidhahda macnaha warkaagu kuuma qarsoono waay markay rabaan inay ku yidhaha wax kuuma qarsoona waxay yidhahdeen waxay yidhahdaan maa yowmu xaliimata bisirin waa maahmaah maalinkii xaliima sir ma ah waxaa tusaalahaasi uu ku yimid ama loo isticmaalaa arrin walba oo mashhuur oo caan baxda waxay yidhahaan xaliimada halkan lagu sheegayana waxaa la dhihi jiray xaliima bintulxaaris aabbaheed ayaa waxaa la yidhi wuxuu ciidan u diray nin la yidhaahdo mundir ibni maai الsamaa ila lmundir ibni maai الsamaa ninkaasu wuxuu u diray ciidan ciidankii bay marka waxay usoo saarta tiib waxyaabo udgoonoo markaa catar iyo waxyaabo la isku carfiyo ah ayay ciidankii usoo saartay si ay u marsadaan ciidankaas la diray ee markii guriga xaliimo ay tageen loogu maaragtay catar mariyey ma qarsoon yihiin ciidan qarsoon maa waa wax daahiroo muuqata maalinkaas ciidanka la diray ayadana ay catarka u marinaysana waa yowmun mashhuud waa maalin la ogaayo waa maalin caanahay noqotay maalinkai ayadaa loogu magac daray ayada sababta loogu magac daro waa maxay waa catarkay u maraysa ciidanka waa markay ciidanka catarinaysa aabbaheed diray ee loo diray ninka la yidhaahdo ila lmundir ibni maai samaa maalinkai ayadaa loogu magac daro maa yowmu xaliimata markii la leeyahay magacdarta halkaasuu ka yimid maalinkaasi maalin qarsoon ma ahayn maalin taariikh leh caana bay ahayd idan sir walboo baxsata oo faafta waxaa la yihahdaa maa yowmu xaliimata bisirin maalinkii xaliimo sir ma aha sida maalinkaas uusan sir u ahayn ayaa warkaaguna sir u ahayn oo sidaasu u faafay laa mustawdacu siri daa'icun addaa'ic waa aldaahir almuntashir waa waxa daahirka ee muuqda ee faafa ayaa waxaa la yihahda daa'ic yuqaalu daaca alkhabaru khabarku waa faafe yadiicu waa mudaarici waay daaca yadiicu daycan iyo duyuucan labada masderka waa noqdaa walidaalika idaacadda waxay yidhahdaan carabtu midyaac almidyaac almidyaac macnaheedu waa maxay waa aladii laa yaktumu sira waa midkaan sir qarin waayo almidyaac waa mid aan sir qarin idaacadu sir ma qariso hadda inay war sheegtaaba loogu talagalay almidyaac waa aladii laa yaktumu sira waxaa leedahay rajulun midyaac waa ninaan sir qarin waayo ninku markuu war badan yahay wax sirahu qarinaayana aysan jirin waxaa la leeyahay waa rajulun midyaac yani ninkaa waa nin midyaac ah oo sir waxaba yaraatee sira aan qarinaynin addaa'ic macnihi marka waa sida daa'ic waa muntashir laa mustawdacu siri daa'icun sirta lagu xafido duurjoogtaas dhexdooda ma aha nin daa'icun ay muntashirun mid faafaya ladayhim ayaga agtooda agtooda ma aha mid faafaya oo la suuq gelinaya ma aha wala aljaani aljaani huwa alfaacilu liljinaaya aljaani waa midka jinaayada samaynaya aljinaaya waa xadgudubka wala aljaani bima jara ay biladii jara maadan waa ism mawsuul bima jara ay biladii jara aljara ama yani kelimadan jara waa min aljariira aljariira waa waxa qofka naftiisa usoo jeedaya huwa almakruuh huwa almakruuh aladi yajuruhu اlinsaanu calىa nafsih aljariira waxaa la yihahdaa huwa almakruuh waa shayga makruuha ah ee la dhibsado yajuruhu اlinsaanu calىa nafsih qofka wuxuu usoo jiidayaa naftiisa aw ahlihi ama ahelkiisa aw gayrihi ama gayrkii calaa kullin wixii dhibaato ah oo qofkaasi soo jiidow keeno ayaa la yihahdaa jariirada markii aljariira la fasirayo waxaa leeyahy qofka wuxuu naftiisa usoo jiido soo ma kelimadan jiidid ah jaraa tusinaysa kelimadda jara macnaheedu waa maxay waxbuu soo jiiday waa idan bimaa jara macnaheedu waxaa wuxuu qofka naftiisa usoo jiido oo wixii makruuh ah wixii makruuhu naftiisa usoo jiido oo dhibaatooyin ah ayaa loo isticmaalaa aljariirana waxaa lagu jamciyaa jaraa'ir jariira waa dembiga uu naftiisa usoo jiidaayo markii la jamcinayana waxaa la yidhahdaa aljaraa'ir walaljaani bima jara yukhdalu yukhdalu waa min alkhudlaan baa laga keenay yukhdalu waxaa laga keenay min alkhudlaan وxaqiiqaة الkhudlaan huwa اlاmtinaacu min almacuunati khudlaanka xaqiiqadiisa waxa waaye alاmtinaacu min almacuuna alاmtinaacu min almacuunati calى اlأعdaaءi fii waqti اlxaajaةi ilayha waa inuu diido qofka min almacuunati calى اlأعdaa cadowga inuu ugu kaalmeeyo yacni in la aad yani qofkan markii la leeyahay waa la khudlaaniyey macnaheedu waxaa waye waxaa la diiday cadowgiisa in loogu kaalmeeyo fii waqti alxaajati ilayha waqtigu macuunada iyo kaalmada u baahnaa fii waqti alxaajati ilayha in lagu xiro waa qasab matalan ninka hadduu yahay nin boqora oo ciidan xoog la haysta duulaanna uu qaado adigana kaalmadaada uusan u baahnayn waa khudlaanisa miyaa la leeyahay la dhihi maayo maxaa yeele maba maba kuu baahnoo waa kaa maarmaan laakiin waa khudlaanaysa qofka waxaa la yidhahdaa markuu garab kaaga baahan yahay kaalmo uu kaaga baahan yahay aada diiddo inaad cadowgiisa ugu kaalmayso qofkaas waxaa leeyahay khadala fulaanun fulaanan hebel wuxuu khudlaan ku sameeyey hebel asiga marka wuxuu leeyahay walaljaani bimaa jara yukhdalu ehelkan aniga aan helay hadda aan raba inaan ku dhex noolaado midka xadgudbay ma ahaanin buu yidhaahday mid la dullaynaayo oo garabkiisa laga baxayo oo aan loogu kaalmeynayn cadowgiisa ma aha bal waa difaacayaan oo waa ugu kaalmeynayaan buu leeyahay macnaha beytka khulaasadiisa waxaa waaye haa ulaa'i aladiina dakartuhum ashafara wuxuu leeyahay kuwaan aan sheegay haa ulaa'i aladiina dakartuhum kuban aan sheegay kuwuu sheegana muxuu ula jeedaa waa addi'bu wannamiru waاdabcu waa saddexdaas iyo wuxuu wehliyaa hum اlأhlu ehelka rasmiga waa iyaga faidaa awdactuhum siran lam yashic haddii ayaga aan u dhiibto sir oo dhexdooda aan sir dhigto lam yashic sirtaasu ma faafto waidaa janaytu baynahum jinaayatan haddii dhexdooda aan xadgudub sameeyana lam yakhduluunii ima dulaynayaan marka waa deris wanaagsan waa kuwa fiican oo lala saaxiibo lala noolaan karo maadaama sirtayda dhexdoodana aysan aysan faafinaynin cadowna aysan ii dulaynin haddii jinaayo aan sameeyana aysan khudlaan igu samaynaynin sidaasuu maaragtay uga hadlay saddexdii duurjoogta ahayd khulaasadana saddexdaasuu ka sheegay duurjoogtu intaasi waa ka badan tahay libaaxaa ku jira soomaan duurjoogta oo odagii kuwaan ah asigii muusan sheegin mana soo hadal qaadin laakiin waxa dhan tabacay u noqonaya macnaha wuxuu ula jeedaa marka khulaasada warkiisa waxaa ah ninkan mina sacaaliigu ka mid noqda saan kusoo marnay tarjamadiisa sacaaliigtuna duurjoogay ahaayeen sidai wuxuushtiay noqdeen markii dambe siday wuxuushta ula dhaqmaayeen ilan wuxuushay la nool yihiin mar walba xayawaanaadkii bay la nool yihin qofkuna wuxuu la noolaado marka dambe saameynay ku yeeshaan xataa dhaqanadiisa saameynay ku yeeshaan nimanka marka waxay ahaayeen niman duurjoogta la nool waxay ahaayeen niman meelahaas wax ka ugaarsado waxay ugaarsadaan cuna hadda niman orod badan orod badanna way ahaayeen shimbiraha noocyada la ugaarsado oroday kusoo qaban jireen oroday kusoo qabanayaan kadibna waa dubanayaan duurkaasna waa ku nool yihin bahaa-imtii iyo xoolihii bay la nool yihiin duurjoogtii dabcigaasi waxay ka kasbadeen inaysan cidna u naxariisa qofku markuu heerkaa gaaro ou libaaxyadii iyo maaragtay la nool yahay shabeelladii iyo waraabayaashii la nool yahay asna waraabo noqonaa dhaqankiisuu yeelanaa niman naxariis lama ahayn dilka faraha badan ay geysanayaan hadda waa soo marnay inuu sagaashan iyo sagaal qof dilay hal qabiilna uu ka dilay markii dambe asiga la dilaayana kii boqolaad uu ku buuxishay waxaasoo dhan inuusan u nixin maxaa keenaaya waxaa keenaya mujaawarada iyo derisnimada marka hore dabcigiisuna dabcan dabci noocaasa u ahay iyo markii dambe uga sii dartay inuu bahaa-imti la noolaado intaas waxaa usii weheliyey cuqdad gashay ayaga dhan ila nimanka cuqdadaa la gelshay xaggii qaraabadaa laga faniijiyo laga racdeeyey markaasoo kalena qofku na cidna u naxariisan maayo hadda waa ka dhahaya ehelkayga waxaa iiga kiin fiican duurjoogta iga kiin fiican waana ka dhaboo duurjoogta inay uga fiican yihin waa aaminsan yahay ayagou la noolaanaya kadibna ayaga dagaal uu kula jeesanayay qoladii uu ka soo jeeday dadku ka dhashay intaas waxaan u malaynaya inay lix beed yihiin soo maa beydkan u dambeeya lix beyd uu ku yahay lixdaas beyd alla soo xifdiy in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin